dalka kenya ayaa waxaa si aada looga dareemayaa diyaargarowga siyaasadeed ee doorashooyinka soo socda oo la filayo in dalkaasi ay ka qabsoomaan sanadka soo socda ee laba kun iyo labayolabaatanka wariyaha v o e da yaasiin ciise wardheere ayaa warbixin uu doorka soomaalida ay kaga jirto loolanka siyaasadeed ee dalkaasi ku eegaya noo soo diray
diyaargarow ku saabsan hannaanka doorashooyinka labada kun iyo laba iyo labaatanka ee waddanka kenya ayaa ka soconaya meelo kala duwan iyadoo xisbiga talada haya ee jubilee taageerayaashiisa qaybo ka mid uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka waddanka kenya william ruto ay iyaguna ololo gaara wadaan sidii markaasi ay ugu guulaysan lahaayeen tartankaasi ra-iisul wasaarihii hore ee waddanka kenya oo ah hogaamiyihii mucaaradka ee xisbiga oo d m raila odinga ayaa isaguna wada rajo markaasi ku saabsan qaabka ay u midoobi karaan qaybaha jubilee iyo o d m hase yeeshee siyaasiga laga soo doorto deegaanka kamakunji ee xaafadda islii ay ka mid tahay yuusuf xasan cabdi ayaa waxa uu la hadlay maanta dadweyne fara badan oo isugu soo baxay magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii waxaanu faahfaahin ka siiyey barnaamijka siyaasadeed ee dalka xildhibaanku waxa uu sheegay in xaafadda islii ay noqotay mid ka mida meelaha ugu badan ee horumarka uu ka jiro gaar ahaanna marka la eego waddooyinka suuqyada iyo goobaha adeegyada oo aada u kordhay muddadii uu xilka hayay waxaanu sheegay in ay dadku ka shaqeeyaan sidii ay usii ballaarin lahaayeen dareenkooda la xiriira in ay soo saaraan fikrado cusub iyo qaab cusub oo ay kusii horumarin karaan deegaankooda islamarkaana ay ula qabsan karaan dadka kenya horumarkiisa uu ku tilmaamay inay kaalin weyn kaga jiraan waxaa kale oo yuusuf xasan uu sheegay in muddooyinkan dambe arrimaha dhinaca ammaanka iyo arrimaha dhinaca ku saabsan adeegyada aada loo kordhiyey isagoo ugu baaqay dadka halkaasi isugu yimid in ay xoojiyaan wada shaqaynta maamulka iyo iyaga dhexdooda islamarkaana guddiyada iyo adeegyada ay leeyihiin ay noqdaan kuwa mar walba isku xiran maadaama aanay soomaalidu sina u kala maarmayn oo midnimada iyo wadajirku ay yihiin awoodda keliya ee sharaftooda iyo karaamadooda ay kor ugu soo qaadi karaan yuusuf xasan cabdi xildhibaanka kamakunji maruu ka hadlayey arrimaha ku saabsan inuu isagu musharax yahay oo uu tartamayo iyo in kale ayaa waxa uu yidhi miro gunta ku jira kuwa geed saaran looma daadsho sidaas daraaddeed waxaan ahayn dad howlo badan soo qabtay waxay hubaan haya islamarkaana uu xaqiijiyey inuu tartamayo doonayana in uu wax badan ka bedelo waxyaabihii horey uu soo qabtayna uu sii horumariyo wuxuuse sheegay in sida axmed xaashi oo ka mid ah xildhibaan isagu u tartamaya deegaanka langata ee magaalada nairobi qaybo ka mid a sidaasi oo kale ay isfidiyaan oo xildhibaanadu qaybo kala duwan oo magaalada nairobia ay u tartamaan si markaasi ay ku helaan xildhibaano fara badan oo iyaga u adeega islamarkaana dalka iyo horumarkiisa kala shaqeeya taasi oo keeni karta in ay tartan la galaan bulshooyinka kale islamarkaana ay yeeshaan matalaad siyaasadeed oo muhiim ah oo wax weyn ka qabata qorshaha iyo mustaqbalka ay dadka soomaalidu ay leeyihiin oo ilaa iyo haatan uu sheegay in ay door lixaad leh ku leeyihiin waddanka yaasiin ciise wardheere v o a nairobi